magaalooyinka buulo burde iyo jalalaqsi ee gobolka hiiraan waxaa ka socda nadiifin iyo dib u furid goobaha ganacsiga kadib qaraxyadii lagu bartilmaameedsaday magaalooyinkaasi shalay tirada dhimashada ayaa waxa ay ka badan tahay toban waxaana ku dhaawacmay tobannaan qof oo kale mas-uuliyadda qaraxyadan waxaa sheegtay ururka al-shabaab warbixintan waxaa soo diray wariyaha v o eda xuseen xasan dhaqane
isu socodka dadka iyo dhaqdhaqaaqa ganacsiga magaalooyinka buulo burte iyo jallaqsi ayaa maanta mar kale dib caadi ugu soo laabtay kadib qaraxyo mataano ah oo shalay magaalooyinkaasi gilgilay dhowr iyo toban qof oo badankood shacab ah ayaa lagu dilay saddex qarax oo laba ka mid ah ay ka dhaceen degmada jallaqsi laakiin qaraxa saddexaad ee ka dhacay buulo burte ayaa geystay dhimashada iyo dhaawaca ugu badan sida ay sheegayaan saraakiisha amniga bartilmaameedka weerarka ka dhacay buulo burte waxa uu ahaa xarunta maamulka degmada waxaana ku dhimatay inta la xaqiijiyey sagaal qof ku dhowaad laba iyo konton qofna waa ay ku dhaawacmeen oo toddoba iyo labaatan ka mid ah muqdisho loo qaaday si loogu soo daweeyo duqa degmada buulo burte cismaan geedi cilmi ayaa v o a u sheegay in howlgal baaritaan ah ay ka wadaan gudaha magaalada xuseen xasanow waa mahadsan tahay ilaa shalay qaraxii dhacay ilaa saacaddaas howllo aan ku jirnaa hadday tahay amniga xaqiijintiisii baaritaan ah iyo hadday tahay dhaawac daabulintiis iyo hadday tahay meyd aasintii adiga waxa weye howlahaas aan ku dhex jirnaa ammaankuna waaba u horreeya oo hade waxa ilaahay qor-aan la celin karin awelna waa ilaalin jirnay haddana ilaa shalay ilaalmaan ku jirnay maya magaalada gudaheeda aan hadda baaraynin banaano kale waa jirnaa ciidamadeena ilaa meelo fogay jiraan ilaa shalay ilaa saacaddaas baaritaan iyo xaqiijin amni ilaa shalayna baaritaan iyo xod aan ku jirnay laakiin wax hadda xaqiiqahun la wadaagi karna saxaafad ma jiraan waana soo galay galbeedka una kasoo galay dhalinyaradan magaalada buulo burte ayaa bilaabay olole ay wadooyinka dib ugu furayaan islamarkaana ay kaga gurayaan burburkii ka dhashay qaraxii ismiidaaminta ee shalay ka dhacay buulo burte sida uu sheegayo cabdilatiif faarax aadan oo kamid ah dhalinyarada magaalada seno wax hadda taakulayn naga sii male umadaydaa isxilqaantay dukaamakii iyo dhismaha dadkii lahaayaa u taagan oo iyagaa ka shaqaynaya nin walba hantiyaa meesha ku dhex tiilay wadooyinkii iyo guryihii wixii burburo ama xafiis dawle ahayne bulshadii aa ka shaqaynayso hadda lakalama harin oo nin weyn iyo nin yar geri iyo shacab kulli nin fargeeda wato nin dhagaxa qaada iyo nin dhulka xaaqa mid aan weli aragnay ma ahan sababto annaga waaba nagu yaraayeen inteeda badan amnigayna aada u sugnaa jiray masaajidkii weynaa dhinacnama ka dumay u ka burburay maxkamadii xafiiskii dawladda hoose ilaahay kuma darnaan hoolkii shirarka iyo intii ku xeerneed ee dhismo ahoo dadkii caadiga ah ay lahaay ama dukaamo lahaa ama maqaacida lahaay intaba waa goormeen oo ama geedihi xitaa ku yiilo dhirta oo wadooyin ku yiilo toddobaatan sano ama lixdan sano ku yiilo xitaa waa go-een dhinaca kale waxaa dib u bilaabmay ganacsigii degmada jallaqsi inkastoo qaraxii shalay ka dhacay uu burbur lixaad la soo gaarsiiyey goobihii ganacsiga ee ku dhowaa sida ay sheegayaan qaar ka mid ah ganacsatada magaalada oo sababo amni aan magacooda u qarinay niyo horta laba qarax oo argagax lahaa dhacday ilaahay kuuma darnaadee isu socodka dadka iyo gaadiidka way istaageen ciidamo badan ayaa soo baxeen dadka la yaqaano micnaha macruufka oo kaleeto waa la deehayey marka qoraxsinku culees ka saarnaaye bariga caadi waaye hadda xaaladiisa dadka deegaanka oo bari ah ka tirsanaha aniga marka isku socodka gaadiidka iyo shacabkii kulli iyo dukaamadii ganacsiyada iyo maanta kulli okay waaye wax oo dhib ah maanta ma taagno
shalay markii qaraxyada ay ka dhaceen jallaqsi dadka xaafadda hadda adiga aada joogtid iyo ganacsigii bal maxaa isbedelaho ku yimid wallahi horta intii xal ilaa xalay ahayd micnaha dadka xoogaa cabsi ayaa haysay bandow yaraa jiray laakiin hadda dhaqaaqa iyo isku socodka dadkii gaadiidka kulli okay waa hadda guryo cusub oo faraha laga qaaday oo centraalka qaybta galbeedka ku yiilay oo ganacsiga muhiimka ahay oo burburay markii hore haddana dib loo dhiso dib u cusboonaysiin lagu sameeyey oo la jadidiyey ayaa haddana dib meeshoodii ka bilow noqoto aada u burburay ma garatay iskuulladu waa xoogay waa caafimaad qabaan laakiin xagga guryaha degan deegaanka ilaa iyo guryaha ganacsiga boqol kiiba sagaashan dhaawac wuxuu gaaray ama burburka hantiyeed ganacsigii u gaaray sida khalabka dhismaha sida meel bar bar bar ku taalo oo bar shidaalo mataqaana oo kaalin shidaalo weyn oo ku taala qaybta galbeedka oo aada u weyneed iyadana dhaawac weynaa gaaray oo iyo ganacsi badan ma garatay marka labada qarax kee waa marka midka dhibaatada u geystay ee ee deegaanka hadda aad leedahay burbur uu gaarsiiyey ganacsigii labada qarax kii hor kii dambe ayaa aada u weynaa ka dambe ayaa aada u weynaa qarax baa gaariga dambe ayaa qaraxiisu weynaay gaarigaas ayaana mataqaanaa ayaa dhaawac weyn ama dhibka weyn magaalada u geystay inta badan ganacsigaas burburiyey ilaa iyo labaatan bui oo ma iska soo horjeedo labada qayboode oo wadada la- laamiga labadi laamiga labadiisa dhinac kala saarneed amaba isha wadada jaiga ee centraalka ayuu qaraxaas aada u waxyeelay ma garatay bartamihii bishii oktoobar ee sanadkii hore laba qarax oo isnidaamin ah oo midkood uu burbur ka soo gaaray buundada buulo burte ayaa waxay ka kala dhaceen jallaqsi iyo buulo burte oo ah laba magaalo oo muddo toban sano ku dhow al-shabaab go-doon ay ku haysay xuseen xasan dhaqane v o a beledweyne